wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa soddon sano kadib maanta dhagax dhigay dhismaha xarunta gurmadka degdeg ah ee isbitaalka lansaleet ee magaalada muqdisho wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya cali xaaji oo warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in baahin weyn loo qabay in dib loo howlgeliyo qeybta amarjensiga hosbitaala loogu magacdaray laakiin dalka oo ku jira xaalad emergency ah darteed dagaalo iyo waxyaabo badan oo emergency ah oo socda darteed baahida ugu badan ee maanta dalka iyo dadka ay qabaan waxa weeye in la helo isbitaallo emergency ah in la helo ay baahida ugu badan marka saas ay tahayna haddana emergency keli kuma shaqeyn doono eh guud ahaan isbitaal guud ayuu u shaqeyn doonaa qeybihii kala duwnaa ayuu yeelan doonaa iyo bukaan socodka iyo nooc walba ayuu yeelan doonaa waxaan rajeynaynaa in wax badan uu ka qaban doono baahida caafimaad ay qabaan dad badan oo reer muqdisho ah muqdisho keliyana ma ahane gobolladana waa looga imaan doonaa hadduu ilah yihahdo arrintaasna adeega ay kusoo kordhinayso dadka waxaa kaloo uu soo kordhin doonaa bilicda magaalada iyo amnigeedana qeyb inuu ka qaadan doono waagii hore intii isbitaalkaana hadda la dhisin ama aanan qashanka iyo geedaha laga rarin waxaa weeye